magaalada xudure ee xarunta gobolka bakool ayaa lagu qabtay kulanka wadatashiga oo looga arisanayay cadaaladda iyo amniga su-aalana waxaa lagu weydiinayay ilaamaha ammaanka garsoorka maamulka gobolka iyo kan degmada xudur kulankan inta uu socday su-aalo kala duwan ayaa la hordhigay dhinacyadu kuwaasi oo ku aadanaa kaalimaha laga galay dhanka cadaaladda horumarinta amniga iyo guud ahaan xasiloonida degmada xudur kulanka ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka maamulka gobolka iyo kan degmada mas-uuliyiinta laamaha amniga garsoorka ururada dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoo ay mas-uuliyiintu ka jawaabeen guud ahaan su-aalihii lagu hordhigay inta uu kulanka socday ugu horeyn guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool maxamed mucalim axmed ayaa sharaxaya waxyaabihii ka soo baxay kulankan
nabadeen iyo way badjare iyo horumarinta deegaanka kumade iyo ku jare way taabageliyo hayte shirkan badana iom hay-adda leeraw iyo taabageliyo hayte walaha madyada aragdo ka baraaragdo iyo eedan fayleyin dadki wayba shirarkii oneto wanaan la gobodow mararo dadliin sheegi dadka badana gudiga oo wayba jare toman iyo koo qof miya toman qofoode oo hata koor la suubii gudoomiye ku-yeenka degmada lamaad humow yaa gudoomiya dadkiwe shirarkan waybwaa markasta balkasta dhiyaayasa balkasta dhiya yaa yaa laha ka barlami balkasta wayba ku dhiyay khamiisanka damboyt asniinta asniinta anka damboyta yaa ku dhiye yaa dhiye dhowr baan nool ha gobadi hatana saate hay-addan insha waayta aniga borgaraamadaas liwada usoo liinku dangleeyi ani laku guuldeero laku guungaara leenku dangley oo dhanaca amniga barnaamijyadan oo kale si lala socdo wayba baydho oo kale wayba ku jirte guryaal layn dhasee jirta oo manaa dhanaca amniga weliba lankan odayga guurow leerawaa dhasay hata la dahafuray shararkan oo kale ku bilaawdi ioma dhasti shararkan oo dadka dadweynaha leenka weerow oo masnaayn dadka manaa ay tiinta ku hadlaayaan yaa marka hor laha ku bilaaway shirarkaas wayba ha ku qeyb galaay una markaas wayba ku waraanay qadadka wasiiryaha ku hadalay ha ku qeyb galaay waa ku qeyb galaay marmar hataa madaaweynaha ku qeyb galaay shir shir oo maanaa muhiimadiisa luu deegaanka la kormariyaw shirkan shir oo maanaha waybu ah oo horumarka deegaanka ka jarow walaay daadihingaana koleyba dadka oo maanaha howlwadeennada iyo daadihi doona gudoomiyaha gobolka bakool oo soo gabagabeeyey khudbadaha madasha laga soo jeediyey ayaa kula dardaarmay bulshada iyo guud ahaan maamulka degmada bakool inay iska caawiyaan horumarinta dhanka amniga malinsakoy amniga iyo cadaaladda insha allahu ka maamul gobol ahaan walay su-aalo wala noo weydii iyo diyaaranana iyadoo cadaaladina roogda amniga gobolkii iyo guud ahaan wakiil gobolka ku-edna iyo laamihii amniga guud ahaan wada roogaan boliis iyo ninsa iyo militariba roogaan walay su-aalo madaas wala noo weydiiya insha allahu ku jawaabi doona dadkana may muhiim ahaa su-aal madaas ka habboon بلد كم لسكويدي فمس لسكحمد فدنين انت لسكويدي لسكو جاهل بي طبعا شعبك والبدن كجوحة ولا مدرس كجوحة صالحان باللي هتها ضعفني ولا انت لسكويدي ولا لسويدي ولا قبصومي والمقبصون ولا كقبصوم إن شعبك شيئا هو بالبون قبصون لنا سيدي لك قبض فدمس قبصوم مو عين لسويدية